bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo ee raadiya isnaay waa sabti taariikhdu ay ku beegan tahay labiyo tobanka oktoobar sannadda laba kun afar iyo labaatan qodobadaad caawarka ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqonaya maamulka jaamacadda zamzam faraceeda jowhar oo wada qorshe lagu horumarinayo ardayda wasiirka beeraha soomaaliya oo muqdisho ka daafuray barnaamijka adkaysiga nolosha miyiga dowladaha soomaaliya iyo norway oo ka wada hadlay horumarinta waxbarashada maamulka jubbaland oo dhagax dhigay dhismaha mashruuca kanaalka buulo bartire xaflad lagu dhiirigelinaya arday ka qalinjibisay jaamacad oo lagu qabtay magaalada gaalkacyo dhallinyarada baranaysa cilmiga caafimaadka oo ku badanaya magaalada doobley maamulka degmada beled xaawo oo kormeer ku tegay goob laga hirgelinayo garoonka kubadda cagta xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad sidoo kale warka ku maqli doontaan
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal warka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiin doona injineer maclow ayaa inoo farsamayn doona kusoo dhowaada warkii oo dhan maamulka jaamacadda zamzam faraceeda jowhar ayaa wada qorsho lagu horumarinayo ardayda wariyaha iyaga cabdifataax axmed maclow ayaa warbixintan inoo sii ambaqaadaya wasiirka beeraha soomaaliya ayaa muqdisho ka daafuray barnaamijka adkaysiga nolosha miiga wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa warbixintan inoo sii faahfaahinay
wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka ee soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayar maareye ayaa magaalada muqdisho ka daafuray munaasabadda barnaamijka adkaysiga nolosha miyiga oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalka soomaaliya munaasabadan waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wasiir doolaha wasaaradda beeraha iyo waraabka wasiir doolaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada iyo mas-uuliyiin kale xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka warbixiyey ujeedka magaalada muqdisho loogu qabtay barnaamijka adkaysiga nolosha miyiga iyo waxyaabaha uu u tari karo beeraleyda soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed waxaa farxad noo ah runtii maanta halkan inaanu ka dahfurno mashruuc kale oo muhiim ah oo nolosha dadka soomaaliyeed ee danyarta ah loogu talagalay in lagu lagu hagaajiyo iyo adkaysiga ay dadka soomaaliyeed ee danyarta ahi u leeyihiin isbeddelka cimilada sidaad arkayseen presentationkii halkan laga jeediyay aad ka arkayseen mashruucan wuxuu dadka danyarta ah ee reer miyiga ah ee tuulooyinka iyo baadiyaha iyo magaalooyinka yaryar ku nool ee beeraleyda iyo xoololeyda ka caawin doonaa sidii noloshooda loo hagaajin lahaa sidii wax soo saarkooda loo hagaajin lahaa sidii u adkaysigooda cimilada loo hagaajin lahaa ayuu wax ka tarayaa waxaa loogu talagalay ilaa soddon kun oo qoys in uu gaadho oo kriteriyada lagu soo xunayana halkan laga jeediyey presentationkii aynu ka arkaynay laga jeediyey inuu noloshooda wax ka bedelo ilaahay sidaa ka dhigo soddonkaa kun iyo ka badanba in ilaahay nakana sabab inoo ka dhigo kuwii dadkaa soomaaliyeed ee dad oo adduunka ku nool oo aan soomaali u ahayn waxay usoo garteen usoo deeqeen inaynu inakuna sabab u noqono inaynu si wanaagsan u gaadhsiino in ilaahay uu wasaaradaha ku shaqada leh beeruhu kamid tahay xanaanada xoolaha ka mid tahay environmentu ka mid tahay wasaaradda maaliyadda oo had iyo jeerte wixii lacagaah ay soo mara ay ka mid tahay in ilaahayna waafajiyo dadkeenna inaan u adeegno oo ayaan ilaahay ka baryayaa runtii dadka soomaaliyeed weliba mashruucan loogu talagalay waxay qabaan dhibaatooyin aada u waaweyn waa dad soomaaliyeed oo qofkooda afartan jirka afartan iyo shan jirka konton jirka ahi aanu arkinin adeeg dowladeed kulanka lagu daafuraya barnaamijka adkaysiga nolosha miyiga waxaa sidoo kale qayb ka ah hay-adaha kale ah evard faw iyo hay-adda w f b
dowladaha soomaaliya iyo norway ayaa ka wada hadlay horumarinta waxbarashada cabdiweli axmed hiluuli ayaa inoo sii faahfaahinaya wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka soomaaliya mudane faarax sheekh cabdulqaadir oo booqasho howleed ku joogo wadanka norway ayaa kulan waxa uu la yeeshay wasiiru dowlaha horumarinta caalamiga ah ee dalka norway waxa ay labada wasiir ay si qoto dheer ah ugu wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka iskaashiga labada dal ee ku aadan waxbarashada iyo guud ahaan hindisayaasha horumarineed ee diiradda saaraya awoodsiinta iyo xirfad u yeelidda bulshada dhallinyarada ee soomaaliyeed si ay u hogaamiyaan goboca iyo horumarinta dhaqaalaha ee soomaaliya hiigsanayso maahan markii ugu horeysay oo wasiirka waxbarashada xukuumadda soomaaliya uu dalkaasi shaqo howleed u tago islamarkaana uu kulamaati la yeesho mas-uuliyiinta ugu sarreyso waddankaasi norway islamarkaana ay ka wada hadlaan sidii loo horumarin lahaa dhanka waxbarashada ee soomaaliya maamulka jubbaland ayaa dhagax dhigay dhismaha mashruuca kanaalka buulo bartire waryaa iyaga zahra cabdi xuseen ayaa inoo sii ambaqaadaysa deegaanka buulobartile oo ka mid ah deegaanada maamulka jubbaland ayaa laga dhagax dhigay dhismaha kanaal cusub oo webiga jubbal loogu soo jiidi doono biyo macaan shirkada ailid oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed ayaa ku guuleysatay qaadashada qandaraaska dhismaha kanaalkan buulobartile gudoomiyaha shirkada ailid ayaa ka warbixiyey mashruucan iyo muddada uu socon doono maanta waxaa farxad noo ah inaan maanta dhagax dhigno mashruucii buulobartile mashruucaasoo ah lix kilomitr uu webiga ka soo bilaabanayo mashruucaasoo muddo badan soo socday haddana ilaahay inaan maanta dhagax dhignan ilaahay noogu noogu noogu noogu talagalay inaan maanta dhagax dhigno waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha wasiir geele oo aada ugu shaqeeyay waxaa la dhihi jiray in mashruucaasuu soo socdo uunan waxaa la dhihi jiray dadaal badan u galay in mashruucaasuu fulmo waqti badan iyo taan badan iyo yuu geliyey kambaniga eliid anigoo ah kambaniga eliid gudoomiyaha kambaniga eliid waxaan waxaa la dhihi jiray ballan qaadaynaa mashruucan oo waqtigiisu uu yahay lix bilood inuu lixdaas bilood waxa la dhihi jiray si fiican uu ku fulmo uu bulshada tuulada buulo bartire ay waxaa la dhihi jiray ay ay ilaahay ugu irsaaqo yaan waxaa la dhihi jiray aan rabnaa dhammaan waxaa mahad celinaynaa waxaa la dhihi jiray amniga waxaa mahad celinaynaa waxaa la dhammaan dowladda jubbaland oo waxaa la dhihi jiray hiil iyo hoow u taagan in dadkeeda waxaa la dhihi jiray ay ay garab istaagto annagana waxaa la dhihi jiray ilaahay hanaga dhigo kuwii waxaa dhihi mashruucan si nadiif ah ilaahay u dhammeeyo waxaan mahad celinaynaa waxaa la dhihi jiray wariyaasha soo dhawaada insha allah dhismaha kanaalkan ayaa la rajeynayaa in dhowaan uu ka bilaawdo deegaanka bulobartile ka mid ah deegaanada maamulkaasi jubbaland xaflad lagu dhiirigelinayay arday ka qalinjibisay jaamacad ayaa lagu qabtay magaalada gaalkacyo waryaa iyaga cabdifataax axmed maclow ayaa mar kale inoo sii ambaqaadaya in ka badan boqol iyo konton arday oo dhammaystay jaamacadda gaalkacyo ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada gaalkacyo waxaana munaasabadaasi ka qayb galay maamulka jaamacadda waalidiin bahda waxbarashada dhalinyaro iyo ardada loo qabtay xafladda qalinjibinta muxiidiin cabdulaahi cabdi maamulaha jaamacadda ayaa sharaxaad ka bixinaya heerarka waxbarasho ee ardada jaamacadda ka khalin bedelanaysa ay soo mareen waxay ku soo bilaabatay toddobaatan lixdan iyo toddoba arday maanta oo aan joognana waxaa qalanjabinaysa boqol afartan iyo afar insha allah tacala waxaan rajaynaynaa sanadaha soo socdan inay kasii badato departmentiga koowaad ee maanta ay arday ka qalanjabinayso jaamacadda waa departmentiga general nursingka ama kalkaaliyaha guud waxaa qalanjabinaysa soddon iyo sagaal arday soddon iyo kow ka mid ah waa gabdho siddeed ka mid ahna waa wiilal departmentiga ku xiga waa public health asagana waxaa ka qalin jabinayso toddoba-iyo toban arday lix ka mid ah waa gabdho kow iyo toban ka mid ahna waa wiilal departmentiga ku xiga ama qaybta ku xigta waa medical laboratoryga ama shaybaarka asagana waxaa ka qalin jabinayso toban arday lix ka mid ah waa gabdho afar ka mid ahna waa wiilal departmentiga ku xiga waa umulisooyinka qaybta baajulaarka ee afarta sano soo qaadatay saddex iyo toban gabdhood ayaa ka qalin jabinaysa qaar ka mid ah marti sharafta ka qaybgalaysay munaasabadda qalinjibinta ah ayaa dhiirigeliyey islamarkaana bogaadiyey in ay soo gaaraan heerkooda kama dambeyska ah ee heerka koowaad waxbarashada ardayda ka qalin bedelinaysa jaamacadda gaalkacyo laba kun labaatan iyo afar aan idhaahdo ilaahay ha u barakeeya aqoontooda hambalyaan leeyahay iyaga iyo waalidiintooda iyo macallimiintooda dadkii u dadaalay inay maanta halkan ay qalinjabinta soo gaaraan waxaa jira oon u mahad celinaya ilaah ka sokow dad waalidiinta ilmaha dhashay aan ahayn
saakay runtii waa garan kartaan lix sano iyo ka badan ama isleenahay dhowr biloodba wehelisa ayaa waxaan soo hami qabnay anoo ku hadlaya afka dhammaan ardada boqol iyo kontonka ama laba boqol arday ku dhow runtii waxaan rabaa marka koowaad iyo marka labaad runtii farxad gaara waxaan noo in maanta ku dhowaad shan boqol oo qof horteeda ay jaamacaddu iyo dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan ee markhaati ka ahaadaan waxaan soo wadnay lixdaas sano dufcaddani ka aflaxday jaamacadda gaalkacyo ayaa noqonaysa dufcaddii laba iyo tobnaad ee ay jaamacaddu soo saarto
maamulka degmada beled xaawo ayaa kormeer ku tegay goob laga hirgelinayo garoonka kubadda cagta ee degmadaasi wariyaha iyaga zahar cabdi xuseen ayaa mar kale inoo sii ambaqaadaysa gudoomiyaha degmada beled xaabo iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeer guud ku tagay goob laga hirgelinayo garoonka kubadda cagta degmada beled xaabo ee gobolka gadow kormeerka maamulka degmada ayaa waxaa ku wehelinaya mas-uuliyiin ka socota wasaaradaha dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo wasaaradda howlaha guud ee maamulka jubbaland gudoomiyaha degmada beled xaawo ayaa mas-uuliyiinta kusoo dhaweeyey goobta laga hirgelinaya garoonka kubadda cagta soo dhowaada degmadiina kusoo dhowaada magaaladiina kusoo dhowaada maamulkiina kusoo dhowaada shacabkiina kusoo dhowaada qalbi furanna kusoo dhowaada dhulkan rag dhallinyare ayaa si iskood ee u gaday dhul dowladeed ma aheen laakiin maanta waqti xaadirka hadda aan taagannahay waxaa iskale shacabka reer beled xaawo shacabka soomaaliyeed baa leh gaar ahaan shacabka reer jubbaland baa leh gaar ahaana shacabka reer gadaa leh gaar ahaana shacabka reer beled xaawo ayaa dhulkan iska leh dhallinyarada waxaa loogu talagalay jubbaland stadiumka ay ku ciyaari lahaayeen kubadda cagta in meesha laga sameeyo dhanka kale wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland iyo wasiirka howlaha guud ayaa ka warbixiyey garoonkan laga hirgelinaya degmada beled xaawo walaalaheenna aad iyo aad baan ooga mahad celinaynaa dadaalka dheer iyo wakhti dheer oo arrintan aad loo soo waday martida
mudane guddoomiye aad iyo aad baa umahadsan tahay maantayta waxaa sharaf inoo ah inaannu goobjoog ahaano aragno garoonka kubadda cagta ee degmada balaxaawo meesha laga dhisi lahaa sidoo kaleeto waxaan u mahad celinahayaa nimanka dhallinyarada ah ee ganacsatada ee reer bered xaawo si firii ah bilaa shuruud ah garoonkan maantayta ugu deeqay si dan guud ah ayagoo aysan ahayn garoonkii bas aynan isku ekayn oo wax kasta oo bulshada dan guud u ah sida isbitaal haddii loo baahan yahay iskuullo wax kasta oo dan guud ah inay maantayta ay bixiyeen socdaalkeenna wuxuu ahaa inaan xaqiijinno garoonka kubadda cadka oo yeelan doonto degmada beled xaawo oo aan rabna heer caalami inaan maaragtay u dhisno inaan qiimeyn iyo kuurgal aan ku suubinno muxuu ahaa garoonkaas xaqiijinana inuu u diyaarsan yahay kuna habboon yahay in maaragtay kubad looga dhisi karo garoonkeeda garoonkan laga hirgelinayo degmada beled xaawo ee gobolka gida ayaa qayb weyn ka qaadan doona bilic soo celinta degmadaasi dhallinyarada baranaysa cilmiga caafimaadka ayaa ku badanaya magaalada doobley wariyaha iyaga cabdicasiis xasan cabdulle ayaa mar kale inoo sii ambaqaadaya
magaalada dhobley ee gobolka jubbada hoose waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey kusoo badanayay dhallinyarada baranaysa cilmiga caafimaadka kuwaasi oo dabooli doona baahiyaha caafimaadka ee guud ahaan deegaanada gobolka jubbada hoose qaar ka mid ah dhallinyarada baratay cilmiga caafimaadka ee ku nool magaalada dhobley ayaa ka warbixiyey baahida loo qabo in dhallinyarada xilligan ay bartaan caafimaadka islamarkaana ay daboolaan baahida ka jira magaaladaasi maasha allah si guud ayaan uga qaadanay anagoo nah anagoo nahnay dhallinyarada magaalada dhobley usoo baxday oona baratay caafimaadka marka waayo waxaan furnay xarumo badan oo caafimaad ka mid ahay oo baahda baahi- baahida dabooshay shacabka abdullahi sulub waxaan ahay dhalinyarta ku nool degmada dhobley ma garanaysaa ee aqoonta caafimaadka een, baratay kuna shaqaysata Een, kolley degmada dhobley caafimaadka markii la dhaho aada buu ma garanaysaa ugu badan yahay caafimaadkuna waa waxyaalaha asaasiga nolosha biniaadamka ma garanaysaa ee, een, hadda la dhihi karo waa waa ay waa ay ku nool yihiin waxay u doorbidayaan dhalinyartu een, een, caafimaadka waxyaalaha waxaa weeyaan inay naftooda ayagu ay iyo inay bulshadooda wax ugu qabtaan marka sida hadda barefadka oo kale barefadada ee magaranaysa ee caafimaadku aad bay u badan yihiin markii laga markii loo fiiriyo een, meelaha kale ee ama hay-adaha oo kale ama magaranaysa ay dowladdu caafimaadka ay samayso waxaa aada uga badan caafimaadka een, barefadka loo leeyahay dhalinyartu ay samayso marka baahiyaad fara badan oo ay dhalinyartu dabooshay oo caafimaad xagga caafimaadka ayaa jira wallaahi waxaa sabab ah inay caafimaadka dhalinyartu ay bartaan marka ay ka baxaan secondary Een, waad ogtahay oo wadankeena wadan iska burbursan soddon sano iska burbursanaa Een, haddii kuliyadaha kale sida akoontiga oo kale ama xisaabaadka ama magaranaysa i t-ga magaalada dhoble ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan kuwaasi oo barta kuliyado kala duwan wala ay u badan yihiin cilmiga caafimaadka
weli warka habeen raadiga isnaay ee magaalada jowhar ayaad dhegaysanaysaan markana xubinta sarifka iyo suuqyada waryahayaga zaare cabdi xuseen ayaa inoo sii faahfaahinaysa
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa la kala siisanaya toddoba iyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaano safariga ayaa loorkiisa la kala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaan intervel ayaa la kala siisanaya toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanaya koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano bermafita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga inta
guud ahaana dhegaystayaal warkii aad caawa kala socoteen raadiya asnaay ee magaalada jowhar islamarkaan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdiwahaab cadow maxamuud injineer maclowna oo inoo farsamaynayay intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa inta aan warka warka xiga dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo cidda warka naga seego waxay dib kaga daalacan kartaa website-keena radio isnaay doodisow barteena facebook isnaay radio youtube-keena radio isnaay tan iyo kulantideenna dambe nabadgelyo